bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan ramadaan kariim kuna soo dhowaada warka habeenee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah dhawaaqa waxyaabo loo maleynayay qaraxyo oo laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir iyo taliska booliska soomaaliyeed oo ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo sheegay in maamulkiisa aysan isbaaro u ahlin deegaanadiisa balse isbaaradu ay u taalo qaybo ka mida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliya oo shaacisay in saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka kana warbixiyeen howlgalladii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta xilka la wareegay dadka deggan xaafadda buulaweekiyo ee degmada xamar jajab oo dhigay bannaanbax cabasho ah kadib markii ay sheegeen in laga barakicinayo guryahoo ay ku sugnaayeen akhbaaraadka warkayga habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo siddeed sano kadib safiir cusub u soo magacaabday imaaraadka carabta iyo madaxweynihii hore ee maraykanka oo jeediyey khudbad kulul kadib dacwadii lagu soo ogay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha abriil sannada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobada warkayga habeen kuwooda ugu dooran ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan dhawaqa waxyaabo loo maleynayay qaraxyo ayaa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolkan banaadir dhanka kale taliska booliska soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrintaasi anfurkii kadib xilliga waqtiga magaalada muqdisho ayaa waxaa laga maqlay dhabaqa waxyaabo loo maleynayo hoobayaal iyo qaraxyo inay yihiin kuwaas oo laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir oo ay ka mid yihiin boondheere shangaani iyo sidoo kale wadajir dadka shacabka ah ayaa arrintan argagax ku abuurtay iyadoo waxyar laga joogo waqtiga anfurka xilliga muqdisho dadka qaarkood ayaana u maleynayay in qaraxyo ay yihiin iyo hoobayaal tirabeel ah iyo qaraxyo waaweyn oo khasaare kala duwan ay ka dhasheen laakiin arrintaas waxaa beeniyey taliska booliska soomaaliyeed booliska soomaaliya ayaana waxa ay sheegeen in ay waxa dhacayay oo qaraxyada loo maleynayay iyo hubiyaashay ahaayeen baca dheymish ah kuwaas oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo shacabka caasimadda ee sida nabadda ah ku anfuray waqtigan waxaayna sheegeen in kooxo qoswadayaal ah ay arrintaasi ay ku dhaqaaqeen oo ay shacabku qalqalgeliyeen guud ahaanba markii loo eego waxaana talisku uu sheegay in ay shacabku isdejiyaan oo ay wax dhibaato ah arrintaas aysan u arag markan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe warbaahinta ayuu maanta la hadlay waxa uuna sheegay in maamulka hirshabelle aysan isbaaro u aalin deegaanada hirshabelle balse isbaaradu ay u taalo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan madaxweyne cali guudlaawe ayaana waxa uu sheegay in ay arrintaas ay tahay mid ciidanku u taalo xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna sheegay in ciidanku ay isbaarada u taalo ay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cali guudlaaba hadlayna waxauu yidhi
sidaad ogtihiinba beryahan waxaa aada loo hadal haayay inay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle isbaarooyin iyo jidgooyo ummadda lagu dhibayo yaa dhigtay yaase dhibka ku haayo ummadda safarka amba dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle in la isweydiiyo wax u baahan waayo runta arrintaas wax badanaan hoos uga hadalnay waxaad ogeedeen in bayaan laga soo saaray degmada cadale madaxweynaha dalka uu joogay duubabka dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dhammaan dadka deegaanka dadka waxgaradkooda ugu muhiimsanaa inay joogeen wax badanaan kala hadalnay dhibaatooyinkan ka jiro deegaanadan sida isbaarooyinkan kusoo noqnoqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhaco deegaanada dhammaan waa kala hadalnay ummadda bayaanna waa laga soo saaray waxaan rabaa marka inaan si gooni uga hadlo arrinta isbaarada isbaara isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taalla yaase dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhibka lagu haayo ummadda safarka iyo bulshaweynta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qeyb ka mid a waxay wataan dareeska dowladda waxay xiran yihiin darajada dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaaray qaataan ummaddana jidka ay us- ay u taagan yihiin oo safarkii ay dhibayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelaayaan dowladnimadii ay ku dheelaayaan statekina waa suurad xumeeyeen oo isbaaraa taallo hirshabeellaa la leeyahay waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacaba qabiilna uma taallo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meelay taalla ma jirto laba-iyo tobanka degmo ee xur ah ee hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degmo ay u taallo
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayuu kaasi ahaa markan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgaladii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah al-shabaab ee dalka een ka dhacay waxayna shaacisay in saraakiil ka tirsan al-shabaab isku soo dhiibeen ciidamada xooga dalka waryahayaga cabdifataax muumin ilka case ayaa warkan ambaqaadaya
iyadoo uu bilaawday wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka ayay dowladda soomaaliya waxay shaacisay in xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud aweys oo warfideenada kula hadlayay gudaha xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in ciidanka dowladda ay isku soo dhiibeen saraakiil ay xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasoo ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka wasiirka ayaa tilmaamay in howlgallada ay socon doonaan ciidamada dowladda gooba ay ku sugan yihiin ay isu soo dhiibayaan xubnaha sarsare oo ka tirsan al-shabaab waxay kaloo toddobaadkan ku dhawaaqay in guud ahaan la curyaamiyey hanaankii maaliyadeed ee khawaarijta al-shabaab Ee, waxaa kaloo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ee, ciidamada qaranka waxaa ka mid ah cabdi xasan xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay ee, gobolka shabeellaha hoose toosna isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kale galmudug waxaa jira laba xubnood oo khawaarijta ka tirsan bishaar shardi maxamed xasi iyo yuusuf sulaymaan abuukar jirow salaaxudiin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug Een, sidoo kale horjooge xuseen daahir maalin dhegay oo khawaarijta al-shabaab al-shabaab u qaabilsanaa weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada eeldheer ee gobolka ee degmada ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kale horjooge la yidhaahdo calas ibraahim axmed barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaasi ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Een, waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen tuulada la- la yidhaahdo makuude oo ku taala duleedka baydhabo halkaasoo ay ku dileen afar iyo toban ka mid ah xubnaha khawaarijta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxay bilowday siina wadaa inay gargaar gu- cuntaa u fidiso dadka ku nool deegaanada laga xoreeyay al-shabaab iyadoo la fulinayo halkudhigga nabad ku afur cabdifataax muumin raadiga t v-ga dalsan muqdisho
waryahayaga codkaas waxaa u dambeeyey warkii waryahayaga cabdifatax markaas agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xil kale wareegay faadimo cabdiqaadir xasan aa warkan faahfaahinaysa cali gacal gaabo waa agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada toddobiiyo toban sano uu ka shaqaynayay wasaaraddaasi waxa uu maanta xilka si rasmi ah ugu wareejiyey bashiir macalin cali xasan oo dhowaan loosoo magacaabay wasaaraddan munaasabadan ay xilka ku kala wareegayeen mas-uuliyiintan goobjoog waxaa ka ahaa wasiirka wasaaraddaas agaasimayaal kale mas-uuliyiin iyo marti sharaf kaloo la casuumay xarunta wasaaradda ayaa lagu qabtay madashan intaan la gudagelin agaasimaha guud waxa uu kormeer ku sameeyey qeybaha ay ka kooban tahay wasaaradda iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan howlwadeenada iyo hanaanka ah ay ku shaqeeyaan intaasi kadib ugu horeyn munaasabadda waxaa dahfuray qadar cabdulaahi aadan oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada timihii hore wuxuu wareejin doonaa een, xeerkii miisaaniyadda bajetka inoogu jirtay ee dowladda liiska shaqaalaha joogtada ahaa liiska shaqaalaha ku-meelgaarka een, hantida wasaaradda guurta iyo maguurtada ah gaadiidka dowladda ee diiwaan gashan een, iyo lifaaqyo kale oo ku dhex jiro hadhowta marka miisa marka la saxiixo la arki doono cali gacal gaabo agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dhankiisa maruu hadlayay khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayuu jeediyey kagana sheekeeyey waxqabadkiisii tan iyo markii xilkan loo magacaabay agaasimuhu waa nin dhallinyaraa waa nin aqoon-yahana
idinku soo biiray waxaan idinka codsanayaa sidii aad shalayba aniga iila shaqaynayseen inaad ula shaqaysaan oo aad gacan siisaan ood shaqadiisa garab ugu noqotaan agaasimahana waxaan ka rajaynayaa maadaama uu eh, wasaaradda ku cusub yahay inuu wax badan inta uu kala qabsanaayo uu qof kasta dabeecaddeeda iyo fahamkeeda iyo aqoonteeda uu ka garanayo inuu xaaladdaas uu mataqaanaa asaguna si deggan uu ku wadi doono insha allah haddii ilaahay idmo runtii agaasime dukumiintiyada hortaada yaalla oo uu ugu koreeyo xeerka miisaaniyadda twenty twenty tree oo uu ku jiro liiska dhammaan shaqaalaha aan kuu sheegay liiska hantida maguurtada iyo guurtada liiska hay-adaha ama instituushinada brivatka ah ee annaga shaqada nala leh iyo dukumiintiyo lifaaq ah oo aad ka heli doonto wixii xog ah ayaan kugu wareejinayaa sida ay hortaadaba yaallaan agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada bashiir macalin cali xasan dhinaciisa shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kale ee ka howlgasha wasaaradda ayuu ka dalbaday wada shaqayn dhaba maadaama wasaaradda gaadiidka ay ka mid tahay ayuu yidhi wasaaradaha udubdhexaadka u ah horumarinta qaranka mas-uuliyadaana wada saaran xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof walba wixii la raaciyey oo loo diray oo waajibkiisa ayuu mas-uul ka yahay shaqada la raaciyou mas-uul ka yahay waxaan rabnaa qof walba meesha lagu aadiyey ama madax qeybeed ahaw ama agaasimo waaxeed ahaw ama shaqaale ahaw waxa lagugu aadiyey waajibkaas inaad ilaahay uga cabsatid soomaalida iyo dadka wax kaa sugayso dhallinyaraa tahay inaad wax u qabatidna waa lagaa rabaa service oo wax laga shaqaynaayo siyaasad ma aha waa farsamo farsamadan waxaan rabnaa inay kor u kacdo xooggiina dhallinyaradoo ku jiraa caqligii iyo maskaxdiina dhallinyaradoo ku jiraa haddii marka intaanoo dhallinyaro wax qaba weyso wasaaraddan haddee xaggee wax looga keenaa marka dad kale waxaan rabnaa annaga dhallinyaraa nahay ka soo bilaaba wasiiradda ilaa shaqaalaha dhammaanteed inaan isla jaanqaadno isla shaqayno saaxiibbo ahaano walaalo ahaano dad isku kalsoon inaan ahaanaan rabaa oo wada shaqaynaan rabaa hadduu ilaaha yidhaahdo aniga wada shaqayntaasna diyaaraan u ahay bini aadan aan ahay wax badanaan qaldi karaa wax badanaan sixi karaa waxaan rabaa qofka walaalkaaga ah wuxuu qaldana in la dhihi karo niba meeshaan saan ma ahajirin saanay ahajirti in la dhihi karaa la rabaa ugu dambeyn madasha waxaa soo xirtay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada marwa fardoosi cismaan waan soo dhaweyneynaa awalan agaasimaha cusub agaasimo bashiir agaasimaheenii hore cali gacalna waa u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaadna waxaan leenahay agaasime ha naga fogaan insha allah shaqaalaha iyo wasaaradda dhammaan waa nin odayoo soo shaqeeya tahay mataqaanaa oo wax badan wasaaraddan soo joogay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaad aadan naga fogaan agaasimaha cusub waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo wasaaradda shaqaalahana aan kula dardaarmo insha allah inay la shaqeeyaan agaasimaha haddii ilaah yidhaahdo
faadumo cabduqaadir hade ay tv-ga dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala ka dhageysanaysaan waaraad iyo hadalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dowladda iiraan ayaa siddeed sano kadib waxay safir cusub usoo magacaawday dalka imaaraadka carabta dowladda iiraan ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey xiriir wanaagsan uusan kala dhexeyn imaaraadka siddeed sano ayaana ugu dambeysay in safiir halkaasi ay ku leeyihiin ugu dambeyntii safiir cusub ayay siddeed sano kadib usoo magacaawday dalka imaaraadka carabta safiirkaas oo halkaasi ka shaqeyn doona iyo xiriirka dowladaha guud ahaan warkii habeen aad raadiyaha dalsan habeenimadan kala socoteenna waa naga intaa ciduu warkayga seega isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata ayay ka barahayna bulshada ka heli karaan warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doonno ammaana
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin
war la hel yaabaha tala la hel